بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحو كبلابنيا آيات أفرتن يلباد من سورة الشورى وعين كسو جرني وسوهيني قفكي wax lagu sameeyey ee lagu xadgudbay intii oo kale inuu qofkii ka goosta inay u bannaanta hadduu iska cafiyo o iska islaaxiyana ay kada sii khayr badan tahay qofkii intii la dulmiyey dabadeed ciddii dulmiday isagoo aan xadgudub samayn ka goostana fa ulaa'ika kuwaas iyaga ah maa calayhim dushooda ma ahaanin min sabiili wax wadda ah oo lagu ciqaabo ama lagu qabsado ma aysan la imaan weyn wixii loo baneeyey la yimaadeen haddaba waddadu yay gashaa oo waddadu dushooda ahaatay waa tana innama asabiilu waddadu waxay ahaatay oo keliya cala aladiina kuwa dushooda yadlimuuna annaasa dadka dulminahaya ee gardaraysanaya oo wayabquuna dalbahaya fil ardi ardada dhexdeeda yabquunadaas yabquuna kibraya fil ardi ardada dhexdeeda bikayri اlxaqi xaq la-aanti xaq dar yatakabbaruuna fi lardi tajaburan wa fasaada kuwa iyagaa weeyaan dadkay ku xadgudbayaan xoolahooda iyo maalalkooda maxaa dulmi socda maxaa halaag socda maxaa shar socda waxa weeyaan inama asabiilu kuwaa wey kuwa waddadu dushooda ahaat inama asabiilu cala aladiina yadlimuuna annaas wayabquuna fi lardi bikayri اlxaq ulaa'ika kuwa iyaga lahum iyaga waxaa u ahaaday cadaabun cadaabkaasoo aliimun oo xanuun badan cadaabkaasa u ahaaday walaman sabara wagafara ina dalika la min casmi اlumuur walaman qofka sabara iska sabra dhibaatadii ku dhacday u dulqaata waqafara iska dhaafa aargoosigii ciddii loo baneeyey intii baan ka goosan inna daalika kaa isagaas kaa isagaa oo sabirka iyo iska dhaafidaas la min casmi اlumuuri buu ka mid ahaaday arrimaha teeda la gamuuro ama la go-aansado arrimaha waaweyn yaa ee la go-aansado wey inna daalika la min casmi اlumuuri waa arrin ciribteeda la mahadiyo wey waa min alumuuri alxamiida weeya waman yudlil illaahu qofkii ilaahay dhumiyo famaa lahu isaga uma ahaanin min waliyin weli uma ahaanin min bacdihi alla gadaalki cid u nusraynaysa iyo cid hanuuninaysa ma jiro wa taraa waxaad arkaysaa qof kastoo aragti ka suurowdow yaa qofkii ay ka imaan kadha wax arkid aldaalimiina kuwa daalimiinta ah baad arkaysaa lamaa waqtiga ra-ow lcadaaba cadaabka ay arkaan dulmigana gaalnimadaa ugu sarraysa kuwa gaaladaa markay naarta jahannamo arkaan waad arkaysaa yaquuluuna xaalay ku qowleeyaan hal ilaa maraddin min sabiil hal ilaa maraddin ma ahaaday hal ilaa maraddin noqosh ma u ahaaday min sabiilin wax waddaa noqod la noqdo iyo rujuuc adduunyo loo noqdo wax waddaah oo loo qaado ma ahaate markay dhibaatada arka ma leeyahay war adduunyo meel looga noqon karaayo ma jidhaa dariiq aan adduunyo ugu noqonno ma la heli karaa daaco iyo khayr iyo cibaadaan soo samaynaynaayo hal ilaa maraddin min sabiil saasay dhahaya loo jawaabi maayo wa taraahum waad arkaysaa kuwa iyaga ah qofka lala hadlayo yucraduuna xaal loo bandhigaya calayha waa la iska garanaya damiirka meeshuu noqonaya calayha wa cala annaar iyagoo naarta loo bandhigayo xaal naarta loo bandhigayo khaashiciina xaalay yihiin kuwa iska khushuucsan iska macnaha mis iska liita min adulli dulli dartiis iyagoo isgaabinayo isyaraynayo isliidayo waana min adulli dulli awgis yanduruuna xaalay fiirinayaan min darfin mintu hadday bimacnaa baa tahay min darfin bidarfin oo khafiyin bay wax ka fiirinayaan araggay dadka ku xadayaan eegmo hoose ee khafi ah ayay wax ku fiirinayaan cadaabkay ka baqayaan sida qofka waxaa la yidhi marka qisaas loo soo taago qofka qisaasaya usan indhaha toos ugu fiirin karin iyo seefta usan toos ugu fiirin karin ee indhaha hoosa ugu laalaadinayo sidaasoo kale iyana waxay fiirinayaan yanduruuna min darfin khafiy ayay ka fiirinayaan indhahoo buuxa ma fiirin kuma fiirin karayaan waa eegma liidata ee dulli ah weeye wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen aamanuu rumeey ina alkhaasiriina kuwa khasaaray aladiina kuwaasoo khasiruu u khasaaray anfusahum naftooda iyo wa ahlihim ehelkeedaba ya waxaa dhahdaa waqaala aladiina kuwi waxay yidhahdeen aamanuu rumeey ina alkhaasiriina kuwa khasaaray aladiina kuwa weeyaan kaga qabar khasiruu u khasaareen anfusahum iyo wa ahlihimba yowma alqiyaama waa kuwaas naf iyo ehelba u khasaaray khasaarada dhibtaa kuway ku dhacday ee xaqiiqada ah naf iyo maal iyo mood ehel iyo awlaad kuwa u khasaaray oo khasaarada waa maxay inay naaru jahannamo ku waarayaan alaahay baraaruge ina adaalimiina kuwa daalimiintaay fii cadaabin cadaab dhexdii bay ahaadeen cadaabkaasoo muqiimin muqiim ah oo daa'im ah muqiim waa cadaab joogtaa weeye fii cadaabin cadaabkaasoo muqiimin oo muqiim ah dhibaatada ku dhacday arag waana kuwaa la soo sheegayo waman yudlil illaahu famaa lahu min sabiil wax wadaayo ay helayaan iyo wax wadaayo u ahaatay ma jirto waa khasaareen alaa ina alaalimiina fii cadaabi muqiimin waa aakhiro markii la tugo oo mu'miniintaaba hadalkan dhahayo waxay dhahayaan kuwa daalimiintahay halkaasay ahaadeen cadaab sirmadi ah oo aan weligii laga fakanay wamaa kaana mana ahaanin lahum kuwa daalimiinta ah min awliyaaa kuwa awliyaa kuwaasoo yansuruunahum u nusreeya min duuni illaahi alla sokadiis sida adduunkas lahayn waxbaa wax idiin taraya iyo asnaam iyo balaaya waxbaa wixii u tari mayaan waman yudlil illaahu qofkii ilaahay dhumiyana famaa lahu isaga uma ahaanin min sabiilin wax wada ah uma ahaanin oo uu badbaado ku geli karo waddo badbaado qofkaasi indha saari maayo waa qofkii ilaahay dhuminayo waddo janno gaarsiis iyo waddo badbaado gaarsiis midna heli maayo xukiya waxaa la xikaayadoo la sheegay anna shaykhan xaja maca shaabin nin duqa baa wuxuu xajiyey nin dhallinyaraa bay xajka isku raaceen falamaa axrama kii weynaa markuu xarmaday qaala wuxuu yidhi labayk labayka ayuu yidhi ilaa waa kelimaadkii la dhahaye faqiila lahu waxaa loo yidhi laa labayk baa la maqal laguma yeelin kuma aha wey lagama aqbalin faqaala shaabu lishaykh ninkii dhallinyarada ahaabaa ninkii weynaa wuxuu ku yidhi alaa tasmacu haada aljawaaba jawaabta lagu siiye mma maqlays laa labayka in lagu yidhi ma maqlays markaasuu yidhi ninkii weynaa kuntu asmacu haada aljawaaba jawaabkaas waan maqlayay mundu sabciina sanatan toddobaatan sano baan laa labaykadaas aan maqlayay buu yidhi inaa lilaahi wainaa ileyhi rajiun markaasuu yidhi kii dhallinyaradaha fali ayi shayin tatcab maxaa la dhibtoonaysaa marka haddii markasta lagu leeyahay laa labayk maxaa isku daalinaysaa fa bakaa ashaykh ninkii duqaha waa iska oy waa iska oy oo wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi fa ilaa ayi baabin altaji albaabkiisee baan haddaa garaaci karaa buu yidhi aan magan geli karaa xaggeeboo kalean yaa labayka ilaahay inaanu dhaho mooyaane ma cid kale oo haddee aan isku dhiibi karaa jidheh faqiila lahu waxaa la yidhi markaas oo la maqlay qad qabilnaaka waa ku aqbalay waa iska ooyey moogta waa isdhiibey ilaahu meel kale ma jiro bay waa lagu yeelay baa lii fahada min hidaayat illaahi alkhaasa arrintaanoo kale waa hidaaye ilaahay gaar ah fafham jayidan aada u faan taasi mugle taa u garabu ku leeyahay oo kuwa daalimiinoo dee laga toobad aqbalo oo isdhiida baa jira sidaas bay taasina markaa ku dhacday baa lagu leeyahay ee culimmadu ay soo rareen istajiibuu lirabbikum qaala tacaala istajiibuu ajiiba dadow lirabbikum rabbigiin oo ilaahay wuxuu idinku yeelaya oo iimaan iyo daacaa wartaa la imaado min qabli an ya'tiya uu yimaado horteed intuusan imaan horteed yowmun maalin maalinkaasoo laa maradda uusan u ahaan celin iyo radin lahu maalinkaas min allaahi uusan celintaas uga ahaan min allaahi haddaa ku xidid laa maradda min qabli an ya'tiyana waa ku xiri karaa an ya'tiya min qabli an yaatiya intuusan imaan yowmun oo laa maradda lahu usan u ahaan min allahi intuusan ka imaan alle xaggii intuusan maalinkaa ka imaan ama laa maradda lahu aysan u ahaan maalinkaas radin iyo celin qof celin kara cid celin kara aysan jirin min allaahi maalin marla dib loo celinayo maaha maa lakum idinkaydin ma ahaanin min malja'in malja idinma ahaanin yowma idin maalinkaas malja waa mahay makaanu magangal weeye makaanu carar weeye meelaad fooda saadha idinma ahaan wamaa lakum idinkana idinma ahaanin min nakiirin dadow waxaa la leeyahay mid nakiira waa maxay munkirun yunkiru mid wax inkira oo inkira waxa idinku dhacay cadaabka o dha waa maxay waxaan oo waxaan ta inkira wax ka qaban karana idinma ahanin ama waxa weeye maa lakum idinma ahan wamaa lakum idinma ahaanin min nakiirin inkaarun lima qtaraftumuuhu waxaa kasbateen inkirid aad dafidhaan oo dhahaan annagu maanan samayn taas idinma ahanin liannahu mudawanun waa la soo diiwaan geliyey fii saxaa'ifi acmaalikum acmaashiina warqadaheedii iyo faylasheedii iyo koobiyadeedii iyo oobiyadeedii iyo waxaas baa yaa lagu soo qora haddaa afka ka inkiri lahaydeenna xubnahaaba hadlayaba watashaddu calayhi jawaarixukum weya marka maa lakum min nakiirin labadaba waa lagu fasira fa in acraduu hadday jeensadaan kuwa gaaladaa iimaanka diidaan oo allaha raxmaankaa hanuunkiisa diidaan famaa arsalnaaka kumaanan dirin nebi allow adiga calayhim iyaga dushooda xafiidan xaalad adoo ilaalinaya acmaashooda xisaabinaya adiga kumaanan dirin adiga gaarsii baa lagu yidhi in calayka maa calayka adiga dushaada ma ahanin ila albalaaq gaarsiin mooyaane taa unbaa adiga dushaada ah in calayka ila albalaaq ilaahay wuxuu yidhi waxaa la tilmaamayaa hadda insaanka dabeecadiisa inay ka mid tahay nicmada ilaahay inuu inkiro usan ku shugrin wainaa anagu baa ilaahay yidhi idaa adaqnaa markaan dhadhan siino alinsaana insaanka minnaa xaalay xagga iyaga ka ahaatay raxmatan raxmadan baa ilaa minaa baa ka soo hormadhay raxmad oo annaga xagganaga ka ahaatay markaan dhadhan siino insaanka farixa bihaa waa ku farxaya insaanka waxaa la yidhi jinsigaaba hadda looga jeedaaba wa in tusibhum baaba laga garanaya insaanka markii nicmo loo dhibi waa caafimaad waa hodantinimo waa amni waa wanaag waa kibraya farixa bihaa faraxa waa maxay farxii farax kibira weeyaan wa in tusibhum hadday asiibto sayi'atun sayi'a iyo dhibaato waa abaar waa musiibo waa balaayo waa dhib hadday waxaas ku dhacaan oo maxay u asiibtay bimaa qadamad bisababi maa qadamad aydiihim gacnahoodu waxay gurubsadeen darteed ama hormarsatay faina alinsaana insaanku kafuur waa mid kufrin badan kafuur waa mid kufrin badan wix allaale wixii nicmo la siiyey dhibtaan ku dhacday buu la halmaamaya ee qofka waa aragtay bini aadamka marka xoogaa layska yara xanuunsada intuusana caafimaad qabay ma dareemayo tan baa la cuslaanas hadduu xoogaa dhibaato waxyaalo kale arko wuxuu moodayaa weligiis inuusan waxba arag khayra nicmadii badnaydoo maalmaha badan iyo habeenada badan ahayd buu iska halmaamaya fa ina alinsaana kafuur saawigu wuxuu ku leeyahay xikmadda ku jirta nicmada markii laga hadlayey idaa baa lagu bilaabay balaayada markii laga hadlayeyna in baa la yidhi wa in tusibhum tan kalena wa inna idaa idaa baa la yidhi idaa adaqna linsaan waxaa ku jira buu yidhi la ishaarayaa nicmadu waa muxaqaqatu lxusuul xasilitaankeedu waa mid muxaqaqu yahay laakiin balaayada maya wa in tusibhum hadday asiibto ay kuba dhacdaba sayi'atu oo inaysan ku dhicin baa in badan dhacdaba lianna raxmat allaahi baa taklab adaba taklibu hadaba raxmadda ilahi waxay ka qaalib noqotaa ama ka sabaday caradiis waxaa lagu leeyahay faqruraasigu nicmooyinka ilaahay adduunyada haba weynaadeene markii loo fiiriyo aakhiro khayrka jira xabad dhibic biyaaga badda loo fiirsho kale wey waxaa adduunka nicmo taala waxaa aakhiro nicmo jidha markii la fiiriyo welidaabaa wuxuu yidhi halkan waxaa laga yidhi dawqan baa laga cabiray wa innaa idaa adaqnaa markaan saa xoogaa u dhadhansiino alinsaan qur-aanka dumacaanihiisa lama sal gaari karay markaan waxa weye lahaa macaaninka muujilbaxri weeyaan markaan saa u dhadhansiino dhadhansiin baa laga cabir marka waxaan dhadhansiinta laga cabiray adduunka markii lagu siiyo fariixa biha uu isla weeyo waa u qabaa wax kasta inuu helay waa la weynta guul oo dhan inuu gaaro moodaya wadaalika lijahli wuxuu jaahil ka yahay bixaali dunyaa wa bixaali alaakhira aakhira iyo adduunya labadooda xaal baysan xog ka hayn arrinkaasi waa sidaas baa layidhi nicmada ilaahay addoonkan ugu talagalay daarta dambe markii la tago waa wax aad u ballaaran oo aada u weyn baa lagu leeyahay oo ilaahay ku manaysanayo addoommadaas baariyaasha ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi lilaahi ilaahay waxaa u ahaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda iyo walardi ardooyinka mulkigooda ayaa alla u ahaaday yakhluqu ilaahay waa khalqaayo waa abuuraa maa yashaau wax allaaliya wuxuu doono ilaahay abuuraa isagaa ilaahay wuxuu rabo abuuraya oo qofku wuxuu loo dhiibay oo maal iyo jaah iyo waxaas lagu kadsoomi maayo wax xaan oo dhan waa mulkiga ilaah dee koonka hadduu leeyahay maqaaliidda iyo khasaainta iyo furayaasheedaba dee ilaahay baa haya yakhluqu maa yashaau marka mar hadduu isagu leeyahay wuxuu rabo ilaahay abuuraya lilaahi ilaahay waxaa u ahaaday lilaahi ilaahay buu u ahaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda iyo wal ardi ardooyinka mulkigooda yakhluqu ilaahay waa khalqaayo waa abuuraa maa yashaau waxuu doono ilaahay khalqaa yahabu ilaahay waa u hibeeyaa liman yashaau ciddou doono inaathan buu u hibeeyaa wax dhadig oo gabdha ah wayahabu ilaahay waa hibeeyaayo waa siiyaa liman yashaau ciddou doono addukuura wax laboo wiilashiiu siiyaa ow amase yusawijuhum ilaahay waa isku dhexgeliyaa labadiiba wuu isku dhexgeliyaa dukraanan kuwa lab iyo wa inaathan kuwa dhadig wayajcalu ilaahay wuxuu ka yeelaa man yashaau cidow doonana caqiiman midaan dhalin innahu ilaahayna caliimun weeye qadiirun wey allahu akbar aayaddan waa aayad cajaa'ib ah macnaheeda waa ballaaran yahay in yaray kooban ka soo qaado yahabu ilaahay waa u hibeeyaa waa iska hibo waxaan iyo awlaaddan iyo ilmahan waa hibo waa iska siin yahabu ilaahay waa u hibeeyaa liman yashaau hadda kuu doono weeye inaasa wax dhadig weeye waa inaadku waa waa gabdhihii weeyaan oo hadda waxsiintii wiilashii iyo gabdhihii markii laga hadlayay gabdhihii baaba la soo hormariyey waxaa la tusayaa iyagu wiilashay jecel yihiin iyagu inaysan waxba gacan ku hayn ilaahay baa maamulka haya waxuu bixinayo iyo sow ka dhigayo allay u taa waxaa kaloo ku jira baa layidhi oo culimmada qaar yidhaahdeen ilmaha qofku inuuba macnaha gabadha waama qofku kuwa curto ilmo oo gabar ah maadaama iyada la hormariyey oo usluubkii qur-aanka macnaha markii u horreysay la sheegay ay tahay kuwaa dhadig iyadana waxaa la leeyahay waa arrin cajo badan ku curashadaas ama ku bilowgaas reerka ilmaha gabar uu noqdo mar labaadna inaasa nakiraa laga dhigayo ama mar saddexaadba waxaa iyana halkaa lagu tusayaa dadkaas tabaryaridooda iyo awooddooda inay koo inay jidho tabartoodu kooban tahay wayahabu ilaahay waa u hibeeyaa wahaba hadda waa sarfiga looga hadlaaya yahabu wahaba yahabu yahabu ilaahay waa u hibeeyaa liman yashaau cidow doono adkuur kuwii lab kuwa lab qof baa gabdho keliya la siinaya oo aan wiilalba la siinaynin yahabu liman yashaaw inaasantaa waxaa kaloo ku jira gabdho keliya loo hibeynaya hebel gabdho keliya oo dhale ma maqasho ambiyadii qaar baa saa ahay waxaa la nebiyullaahi shucayb iyo nebiyullaahi luud gabdhaa loo dhiib ilaahay baa u dhiibaya wayahabu liman yashaau ciddou doonana ilaahay wuxuu u hibeeyaa addukuura wiilal keliya kuwa lab waa wiilal keliya oo dhalaysna wey aan dumarba lagu arag tusaale haddee dadkaa meesha wada joogo o dhan baa tusaale u wada eh kii gabdho keliya dhala iyo kii wiilal keliya dhala iyo kii labadaba la siiye laakiin xagga ambiyada markii laga soo qaado nebiyullaahi ibraahim dee markii qur-aanku ka sheekaynay waxaan wiila lahayn oo la sheegayo o dhalay miyaynu maqlan wiilalshiisa unbaa laynoo sheegay nebiyullaahi isxaaqi ya nebiyullaahi ismaaciil wiilashiisaa laynoo sheegay taasina wataa marka misna addukuura iyada ashaan la geliyey fawaasisha qur-aanka hooriskiisa ilaalin baa halkaa ugu jira iyo xafidid taasna waa la tilmaamay ow amase yusawijuhum ilaahay waa u xidhiirinayaa waa iskugu dhexlabayaa weeye dukraanan wa inaasaa kuwa lablab iyo kuwa dhadig ayaa ilaahay labadiiba siinaya oo kani waxau dhalay wiilalna waa dhalay gabdhana waa dhalay xagga ambiyada haddii lagaba soo qado nebigeenni moxamed aha calayhi salatu wasalaam baaba ahba sidaas wiilal saddexaa la siiyey qaasim cabdullaahi ibraahiim gabdhana waa la siiyey afar bay ahaayeen zaynaba ruqaya umu kulhuum faadima radia allaahu canhu kuwaas baa la siiyey culimaa qaar waxay leeyihiin ow yusawijum dukraana wa inaasan oo mid baa dhalan wiil baa maalan dhalan hadhowna gabaraa dhalan ama maye dukraanan wa inaasan oo mataanaaba imaan wiil iyo gabar isku mataansan wayajcalu ilaahay wuxuu ka yeelaa man yashaau cidow doonana caqiima mid aan dhalin oo wiil iyo gabar midnaba aan dhalin ayaa laga dhigaya oo ambiyada ilaahay baa waxaa ku jira kuwaan hadda ilmaba dhalin nebiyullaahi ciisa ka mido nebiyullaahi yaxyaa ka mido dee nebi ciise maba guursanba marka caqiimnimadaasi iyadana waa waa arrin jidho weeyaan ciddii ilaahay uu rabuu ka dhigaya taran cida aan lahayn waa maamul ilaahay marka maaha in kaa taranka loo diiday uu dadka ama ka liito ama si kale yaha ama wax kale maamul rabbi weeyaan taasna halkaasaa lagu caddaynaya ilaahay baa maamulaya wey kow siiyey wiilasha keliya ma cid baa dhahaysa ugu dar maxaa u siisa gabdhaha keliya kow siiyey sidoo kale kow iskugu daray ma cid baa ku qabsanaysa kaan la siin yaa ma cid baa ku khasbaysa waa kaas innahu ilaahay subxaanahu wa tacaala caliiman wey xataa aimada iyo culimmada waxaa ka jira waxaa jira kuwo badan oo aanba guursan oo jaanisba u waayey diintaa barashadeeda iyo bariddeeda iyo firinteeda inay guursadaanba aan jaanis u helin laakiin dadkii oo dhan baa waxay ka dhigan yihiin wiilashoodi inay yihiin kutubtoodii baa saa loo akhrisanaya imaamu nawowi maba guursanba waxaa la yidhahdaa alculamaa alcuzaab kitaab baa laga qoray sheekh cabdilfataax abuuqudaa ka qoray alculamaa alcuzaab culimmadii aan guursan ee iska doobabka ahaa kuwaasoo ka doortay cilmiga adduunyada cilmigay doortay rag badan weeye kitaab dhan baa laga qoray ama kutubbaabaa laga qoray innahu ilaahay caliimun weeye ilaahay waa mid caliima qadiirun weeye ilaah wuxuu doonaan ilaahay mid kale weeyaan subxaanahu wa tacaala sidaas baa marka laynoo ku bayaaniyey oo laynoo ku caddeeyey waa maamul ilaahay weeyaan subxaanahu wa tacaala darsigeenu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab